asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah gacanka hadal ka dhashay xeer ay ka doodayeen mudanayaasha dalka xildhibaan johni baadhi oo shan maalmood laga mamnuucay baarlamaanka agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka gaarisa oo bulshada baaq u diray dhanka soomaaliya taliyo aduwa oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya uga digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda ee dalkaasi caalamkana madaxa w h o oo ka digay caabuqyada cusub ee covid -19. intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeennimo arbacaha taarikhdunaay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha laba iyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka ismaamul goboleedka gaarisa xasan canshuur ayaa dadweynaha ugu baaqay inay qaataan tallaalka cudurka covid nineteen
tallaalka sidaad ogtihiin tallaalka meel kasta waa la geeyey dowladda kenya way dadaashay daawooyinkii tallaalka meel kasta waay waa la geeyey waa yaalaan marka dadweyne un baan ka codsanaynaa inay tagaan oy tallaalka qaataan tallaalka wax uu tari hadda sidaad arkaysiin oo laleeyahay cudurkii yacni kuleelkiisii oo wixii hoosuu u yar dhacay waxaa wixii yeele maxaa waaye one midda koowaad tallaalka oo dad badan qaatay sidii loo kala badbadan yahooga midda labaad cudurkii oo mar hore dadka badi qabtay oo dadkii maaragtay guri iyo wax u yeelay oo dadka difaacooda kastoo kor u yar qaaday marka waxyaalahaas way wuxuu u yar khafiife laakiin haddaba tallaalka wuu socdaa tallaalka hala qaato war tallaalka hala qaato hadda gaarisa county ilaa sagaal iyo toban kun oo qofaa qaadatay laakiin countiyaasha ugu hoosean ku jirnaa marka weli waa codsi aan dadweynaha u dirayno abduubka qaata ee maaska ha la xirto meelaha masaajidaha iyo meelaha maaragtay dadku iskugu tago suuqa meel kastaa ood socoto afduubka iska qaado waxba kaama dhibay hataa koronada keli ma ah hataa hirgabka maaragtay waad ka waad ka badbaadaysaa midda kale gacmaha la dhaqdo sanitizada hala iska wato midda jeefka yar gacmaha iska dhaq meelha qaar meelaa daarta ma garanaysid hana la isbadbaadiyo nin kastaa meeshuu joogo nima xillaan iska saarno ha isdhihin dadkayna waad garanaysaa waxan wuxuu yaho ma lehe wixii la sheegayo hergebka markuu u dhacona waad aragtay wax xanuunoo marayso marka dadweynaha maxaan ka codsanaynaa waxyaalihiini la sheegaya nimaho dhegeysta samee ee raaca tallaalka sidaad ogtihiin tallaalka meel kasta waa la geeyey dowladda
wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa saacada aynu soo dhaafnay waxa ay diiwaangelisay kiisas aada u tiro badan kuwaas oo ka badan ee saddex kun iyadoona caabuqa dalka uu aada u sii kordhayo shir taageero loogu muujinayay mid ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya oo shalay lagu doortay magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay xerada qaxootiga ee dhagaxley wariyeene maxamed baaruux xuseen ayaa warbixintan xeryaha qaxootiga nooga soo diray
oo lagu taageeraya xildhibaan cabdirashiid jire qalileh oo shalay ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hoob eber sideed labo deegaan doorashadiisuna tahay bu-aale dowlad goboleedka jubbaland iyo waxaa kasoo qaybgala waxgarad dhalinyaro ururada haweenka iyo bulshada qeybahooda kala duwan waxayna taageere iyo hambalyo u muujiyeen xildhibaan cabdirashiid jire qalinle hambalyo idiin soo dirahaya marka kuwii dadkoodii iyo dalkooda wax u taray allah idinka dhigo ilaahay idankiisa waana idiin soo ducaynaynaa intii shar allaha idinka qabto intii khayrana allaha idin waxaan hambalyo u dirayaa dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha uu ka yahay maxamed axmed islaam taasoo shalay ka dhacday doorasho aan sugaynay muddo dheer oo aan filaynay si nabadii ay ku dhacdo wayna ku dhacday khaasatan xildhibaanka waxaan u hambalyaynaynaa cabdishiid jire qalinle kaasoo intan meesha fadhido beeshii uu asaga ka dhashay oo maanta u hambalyaynaysa halkan dhagaxley aan ku soo dhawaynaynaa asagana kii dadkiis iyo dalkiis iyo diintiisa ah facallaha ka dhigo kii lagu raysta allaha ka dhigo
waxaan soo dhaweynayaa cabdirashiid cabdirashiid jire qalinle hambalyaan ku soo dhaweynayaa farax baan ku soo dhaweynay kalgaceel weyn baan u qabnay xildhibaanka arday hatanen gale il- arday dhawaayana shalayna un leyka jarna geekna un leyka jarna xilka arday lankana manoogada hambalyo hambalyo axmed madoowa madaxweynegaanada iyo rawasaa- madaxtanen gale embiga cabdirashiid jira qalinaa u hambalyaynaynaa iyo dowladdiisaba annagoo dhan oo cawlihanne marka khariibow soo dhowow baan ku leenahay aad baan kuugu hambalyaynaynaa in badan iyo in dheer waxay bogaadiyeen maamul goboleedka jubbaland iyo xildhibaanka cusub iyagoona kula dardaarmay waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ee, khaasatan maamul goboleedka jubbaland taasoo dhammaanteen inta dambeesha ku xusan ay ka soo jeedaan Ee, sidoo kale madaxweynaha ee, jubbaland axmed maxamed islaam oo ah nin howlkar leh oo tayo leh oo qiimo badan kaasoo suurtageliyey inuu ka soo saaro bulshada jubbaland ee, nin matala ee, maamul goboleedka jubbaland xagga dowladda federaalka oo ku magac dheer cabdirashiid jire qalinleh maadaama uu arkay shaqada uu qabta ninkaas iyo howlkarnimadiisa horaanna uu maamulka jubbaland uu ka tirsanaa aad baan ugu hambalaynaynaa madaxweynaha sidoo kale waxaan leenahay cabdirashiid jire qalinleh ee horaan waxaad xirneed garan taasoo la mid ah in maamul goboleed aad maamulaysay balse hadda waxaad u dhaadhacday dowladda federaalka kulanka taageerada ayay ka qaybgalayaasha ku muujiyeen siday ula dhaacsan yihiin mas-uulka xilka ku guulaystay meeshan waxaan ooga hambalyeynaynaa jubbaland oo dhan dhammaanteed dadka waxaan joognaa xarada dhagaxley ani magacayga waxaa la yidhaha deeqow maxamuud xasan shafad waxaa u hambalyeynaynaa oo meeshan aan iskugu imaanay xildhibaanka cabdirashiid jire qalile waxaan ugu mahadcelinaynaa arrinta ayada eh axmed maxamed islaan waan ku faraxsannahay waan ku faraxsannahay maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhaadhaab
xildhibaanada golaha qaran ee xeerdejinta ayaa caawa weli u codaynaya dood muran dhalisay mudanayaashia laga doonayaa inay u codeeyaan meelmarinta sharciyaadda dhigaya in xisbiyada siyaasadeed ee waddanka loo bedelo isbahaysiyo qaar ka mid a siyaasiyiinta xulafada la ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa arrinkaasi si weyn uga soo horjeestay dood adag ayaa tan ilaa iyo saaka ka taagneeda xarunta baarlamaanka ee dalka iyadoo kala fadhiga baarlamaanku maanta haraya buuq aada u xoogan xildhibaanada ayaa u codaynayay xerar dhowra si loo meelmariyo xerarka la codaynayay waxaa ugu waaweyn midka hindisa sharciyeedka dhigaya in xisbiyada siyaasadeed ee waddanka loo bedelo isbahaysiyo dhanka kale hogaamiya laga tirada badan yahay ee baarlamaanka dalka john mbadi ayaa lagu amray inuu baarlamaanka dalka ka maqnaado muddo shan maalmood ah kadib markii lagu eedeeyey inuu kiciyey foodo gudoomiyaha afaraad ee guddiyada baarlamaanka ayaa sheegay waxauna faray mister mbadi inuu baarlamaanka isaga baxo xaaladda jirtay awgeeda kala fadhiga gaarka ah oo ku baaqay afhayeenka baarlamaanka dalka justin muturi si looga doodo sharciga wax kabeddelka xisbiyada siyaasadeed ee muranka dhaliya ayaa dib loo dhigay muddo toban iyo shan daqiiqo ah kadib markii fadhigu isu beddelay foodo mbaadhi ayaa waxa ay dharbaaxo isweedaarsadeen xildhibaanka laga soo doorto so-en kibsaregeede kruusa taasoo keentay in mbaadhi uu xildhibaan kruusa wejiga dhaawac ka gaarsiiyo mudane kruus ayaa sidoo kale la faray inuu si deg dega u raadsado daryeel caafimaad kadib markii ay isha hoosteeda dhaawac halisa ay ka soo gaartay xildhibaanka laga soo doortay galbeedka tigania john mutunga iyo dhigiisa galbeedka sunna bita masara ayaa sidoo kale la arkayay iyagoo isku tuuraya caagado biyo ah maanta aqalka baarlamaanka ee dalka ayaa waxaa ka taagneeda muran xoogan taas oo keentay in mudanayaal qaar ay gacanta iskula tagaan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna ee dhanka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo gebagabaysay shir wadatashiya oo ay magaalada muqdisho kula yeelatay guddiga midooda afrika iyo amisom dowladda federaalka soomaaliya oo wakiil ka ah cabdulqaadir maxamed nuur wasiirka gaashaandhigga ah mudane cabdisaciid muuse cali wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga gudaha ayaa kala hadlay dhogtor alxaaji sarjooba agaasimaha maareynta kala fadhiga ee midooda afrika ee danjira faransiisko madiyara ergeyga gaarka ee midooda afrika u qaabilsanay soomaaliya waxaa laga hadlay mustaqbalka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya oo dib u habeyn lagu sameeyey dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda afrika waxay isku raaceen in mabaa'iddii hagi doono ka qayb qaadashada kala guurka dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda afrika ee sanadka labada kun labiy labaatanka taasoo ay ku heshiiyeen in howsha guddiga farsamada dib loo bilaabo lana dhammeeyo shaqada farsamada ugu dambeyn kow iyo tobanka februaayo sanadka labada kun labiy labaatanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa u mahadcelisay sida ay nafta ugu horeen amisom iyo dalalka ciidamada t c c-ga ee ka jooga dalkaasi iyaga oo garabka helaya ciidamada amniga soomaaliya si uu dalkaas u helo nabad iyo xasilooni waarta dowladda federaalk soomaaliya waxay hoosta ka xariiqday in la gaaray wakhtiga amisom ay sidoo kale ku xubsiiban lahayd howlgalka kumeelgaarka ee midowda afrika iyo dib u eegis lagu sameeyo waa qorshaha kala guurka ah kaasoo natiijadiisu ah in si buuxda lagu hanto amniga dalka soomaaliya dhammaadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaa maanta xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya kulan ku yeeshay saraakiisha ciidamada militariga dowladda federaalk soomaaliya waxaana kulankaasi shir guddoomiyey taliyaha ciidanka xoogga ee jenaraal odowa yuusuf raage kulanka saraakiisha ciidamada militariga ayaa waxaa looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyey ee amniga soomaaliya howlgallada ka dhanka al-shabaab ee gobollada ka socda iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha horyaalla ciidamada taliyaha ciidanka xoogga soomaaliya jenaraal odowa yuusuf raage oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay waxa uu dhammaan ciidamada qalabka sida uga digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda islamarkaasina u sheegay in aysan cid gaara u heelin karin
waxaa mahad iskale allah subxaana wa tacaala oo inoo suurtageliyey maantay inaan halkaan isugu nimaado saraakiisha qiimaha badan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaan fadhisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wax kuma qaban kariyo guruubo iyo kooxo gaara inay dabada ay la galaan aragtiyo gaara in ay raacaan waxba kuma qaban karaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida waxay wax ku qaban karaan isku duubni waxay wax ku qaban karaan isku xirnaan waxay wax ku qaban karaan iska warhayn waxay wax ku qaban karaan iswaraysi iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqa ku ah oo ay shalay u dhaarteen haddii ay timaad kala dhantaal aragtida ciidanka iyo awoodda ciidanka waxaa imaanaya in aan gebno waajibka iyo mas-uuliyadda aan lahayn hadday timaado inaan gebno waajibka iyo mas-uuliyadda aan lahaynna waxaa imaanaya wixii aan ilaalinaynay in ay meesha ka baxaan haddii wixii aan ilaalinayna ay meesha ka baxaanna waxaa imaanaysa laba isku soo laabata inaysan dhicin taasna nolosha ka dambaysa ee ay salka ku haynayso xog ogaalaad u tihiin waana soo aragna waxaan rabaa marka anigoo taliyaha ciidanka dhulka iyo adinkaba dhammaantiinba idiin day doonna isxogwaraysiga iyo wax aragtiyo ahoo isdhaafsanaysaan hadday jiraan iyo hogaamada taliska guud in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xubin kasta oo ka mida darajadow doonya ha lahaado fariisto fikiro fahmana kaalinta uu ku leeyahay dalkan iyo bosashinka uu ku leeyahay inuu ka istaagana ay waajib muqadisa ku tahay isagoo fiirinaaya dhaartii uu shalay u dhaartay dareeska uu u gashaday dhibaatadii uu u soo maray saaxiibadii faraha badnaay ee kala duunaa ee annagoo aad u jecel aan u weynay qarankan dartiis oo u dhintay iyo kuwa kale u dhaawacmay guryaha jiifa oo lixdoodii lixaad ku waayay waxaan rabaa marka anigoo aan rabin inaan waqti badan lumiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed deegaanka uu doono ha joogo meesha uu doono ha joogo in la galo heegan buuxa oo dhammaystiran oo lagu sugnaanayo goobaha shaqada iyo xerooyinka ciidanku ay leeyihiin dhinac walbo ay tahayna diyaar laga ahaanayo sidoo kale in laga fogaado wax kasta ee keeni kara aragtida ciidanka inay kala qaybiyaan awoodda ciidanka inay kala qaybiyaan kalsoonidii ciidanka bulshadu ay ku qabi lahaayeen inay lumiyaan wax kasta oo keeni kara waxaan u baahanay inaan ka fogaan inaan iska ilaalinno meel iska dhigno taas ayaana inoo suurta gelinaysa wixii aan u dhaarannay in aan fulinno hal xubin ee halkan dadka fadhiya ama qof kale mid kaleo meel kale jiro aan fadhin hadduu ka leexdo waddadii ay ahayd inuu maro wuxuu sababayaa mid kalena inuu ka leexdo asuguna inuu waddadii maro wuxuu sababayaa mid kale inuu maro waxay noqonaysaa markaa xanuun ka bilowda fartaada laakiin ku faafa dhammaan jirka aad leedahay ku faafay noqonaysaa aaqirkana sababa meeshaad ku dhimo lahayd ama meeshaan ku dhimo lahayd waxaan rabaa marka saraakiisha qiimaha badan ee halkan fadhiya inaan ilaalinno wixii aan shalay u dhaarannay inaan ilaalinno wadajirka ummaddeenna inaan ilaalinno kalsoonida bulshadeennu nagu qabaan iyo qiimigii dariisku u lahaa isku xirnaan inaan muujinno taas ayaan wax ku qaban karnaa taliyaa jira taliya xigaynaa jira taliya ciidan dhulaa jira taliya ku-xigeen ciidan dhulaa jira taliya ciidan ciraa jira taliya ciidan badaa jira taliya qaybiyaa jira taliya guutayaal hogaamo dhammaan dadkaasoo dhan laakiin ogaada qof keligii gaar wuxuu qaban kara ma jirya ya mas-uuliyaddii aan dhammaanteen shala u dhaarannay taliya iyo taliya xigayn iyo taliya nuuc ciidan iyo taliya qayb kaligoor gaar ma u fuli karaan no
dhanka wararkii ugu dambeeyay caalamka dowladda scotland ayaa diiwaangelisay xaalada ugu badan ee maanta toban iyo shan kun sideed boqol afartan iyo sagaal oo caabuqa covid nneteen waana tiradii ugu badneed oo maalinlaha dalkaasi laga xaqiijiyo shalay ayay ahayd markii dalka scotland laga helay kiisas dhan afar kun sideed boqol toban iyo sagaal sidoo kale madaxa w h o ayaa ka digan caabuqyada cusub ee covid nneteen ay saameyn xoog leh geysan karaan ee sanadka cusub labada kun labaiyo labaatanka maxkamadda ugu sareysa ee dalka gembiya ayaa dhinac iskaga dhigtay dacwadda looga soo horjeedo guushii madaxweynaha waddankaasi adhama barrow ooga soo yotay doorashadii guud afartii bishan dhiseemba ayay ahayd markay waddanka gembiya codaynta ka dhacday waxaase ku qancin mucaaradka xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalka gembiya ayaa doonayay in maxkamaddu waxba kama jiraan ka soo qaado in adhama barrow uu mar kale ku soo baxo loolanka taasoo aan laga ogolaan madaxa xisbiga mucaaradka u d b oo saniyo darboy ayaa sheegay in ololaha doorashada ay harayeen musuq maasuq iyo ilaaluush bixin hase ahaatee madaxa cadaaladda ee gembiya garsoore xasan jallow ayaa xuseyn dhinaca cabanaya unan soo bandhigin caddeemo wax ku ool ah oo lagu burin karo in adhama barrow uu helay horaantii bishan boqolkiiba konton iyo saddex ee cododkii la dhiibtay dhanka ciyaarahana caawa kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa la dheli doonaa kooxda chelsea waxay qaabilaysaa kooxda brighton andahove albion kooxda brentford waxay soo dhoweyneysaa kooxda manchester city dhanka championshipka kulamada caawa la ciyaari doono waxaa ka mid a blackman rovers waxay qaabilaysaa bansley halka blackpool ay soo dhoweyneyso middlis broof coventry city ee millwall waa kulamada ee caawa laga ciyaari doona qaar ka mid a horyaalada ee yuruba